de idinkaan idin dira bal inaan haddii wakti ii saamaxo laba toddobaad baa igu qaatee baxsi soo diyaariyo siaan usoo garaacay laba safcada ha noqoto bal mustakradka iyo amsiladiisii oo dee tadbiiqle labadii dhinacba laysu muqaaranayn faa'iidadii dee marka aan soo saarayno bal kuwaas weliba meelo qaarkood dee fawaa'id intan ka badan oo aada uga muhiimsan baana jirtay balse haddii wakti ilaahay adigu ii saamaxo rabbina i dhib yareeyo aan kubadday si aan uga faa'iidaysano suura caam ahaanyadaan u yeelano taasi waa baxsi gaaru iska noqon oo laba safxa ama saddex safxaba haba noqdo oo kolley aan qaymin doono insha allahu tacaala bal marka fawaa'id mustakrakaat maxaa yaa kale inoogu daraya wax ka mida sheegaya si aan hadhow bal u yar tadbiiqino waxyaalo sanadka waa sanad sarrayntii kolley waa masalo su-aale laakiin horta qaradkooda koobaad ee qolada mustakrajaadka ay leeyihiin waa sanad caaliya inay ku wariyaan waayo waa rag bukhaari iyo muslim iyo ama raggan ka dambeeyey laakiin waxay gaadheen asaaniid caaliye ah ay gaadheenoo hadday bukhaari iyo muslim isdhaahaan wariyo dariiqoodii ku wariya sanad naazilay ku warin lahaayeen raggan kale ay la kulmeen ama mucamariinta ahaa ee sanadadoodu caali ahaabaa keenaya sanad dheer culuwi sanad waa qaradkooda koobaad oo ama oo inta badan hadday kaa helaan waxyaalaha kale waa fawaa'id iskaba imanaya uun ee laakiin ka koobaad kaa weye se su-aal baa imika ii taalla ninkani uu kaba dambeeyey see baa culuwi sanad uu ku imanaya ruux kale laba ay su-aaleen may de nin kale ha sheegatay culuwi sanad imika waxaan leenahay ninkani waa uu kaba dambeeyey xadiidku waa xadiidkii bukhaari macuulsanadku bal jihaado ka imanaya ma ninka bukhaari iyo ninkan ayaa labadoodii sanad markaynu isbaaldhigno bukhaari buu ka caalisan yahay ka sanad caalisan yahay mise waa si kale ay axmed joog de waxaan umadoodaya inay de ruux keligon ku noqnoqde waxa weyaan kalley waan tahay marka waxaa jirta haddii imaka maaha caalimnimadani marka bukhaari laga bilaabo ilaa sanadka dhammaadkiisi iyo sheekhan sanadkiisa kala caalisan oo sheekhan sanadkiisu caalisan yahay taa maaha ujeedadu ee waa isagan sheekhanuun ayaa laba arrimood baa dee meeshii u surto gelaysa xadiidkii marka bukhaari uu warinaya ama muslim inuu dariiqoodii maro iyo inuu dariiq labaad maro markaa dariiqii iyaga mari lahaa bukhaari iyo dariiqan aan marahayn misaal ayaa dariiqan aan marahayn baa ka tira yar kii kale ee maha macnuuc markan bukhaari gaadhno iyo de axaadiisii bukhaari gaar ahaan tii warina bukhaari markaynu isaga eegno ayuu ka sanad caalisaanaya waaba ka dambeeyo kama sanad caalisaanaya sanadkiisna uu kusoo dhacayaay ee waa hadduu bukhaari mari lahaa way ka tiro badnaan layd ama muslim dariiqan aanu bukhaari ku marin waayo su-aalaha kuma sii noqnoqonayo waktigeenna ayaan aada u yar dhowraya bal markaa kolley saddexa arrimood markaan ka gudubno xadiidkii raqamka koobaad baan u tegaynaa kolley faa'iido kalena markaa waan raacin doonaayo oo kitaabka inooguba sugaanna arrin kolley aada u muhiima oo xadiidka kuba sugan laba arrimood baan markaa aan inoo aan marka hore aan yidhi waayo faa'iidahan kale aan leenahay culuwi sanad baa la yidhi waxaa kaloo faa'iidooyin dee kuba sugnaydna duruq badan ayaa meeshii lagaba kasbanayaa oo kasratu duruq baaba iyada taalla taas oo kale ziyaadatu qadri saxiix baa taalla bal markaa waxyaalahaas imaka haddaan tatabucno waktigeenu waa yar dhacayaan waxaan doonayaa inaan u laabo imaka gudagallo uun waraaqay waxay nooguba qornaa horta abuu nucaymna kitaabkan uu leeyahay almustakraj calaa saxiixi muslim dee waa ta aan idhi maanta waa la hayaa abucawaanatiisana isagana waa la hayaa kutubtan bal muslim lagu mustakrajaadkeeda qaybaa la haya laakiin mustakrajaadkii bukhaari walow xaafi bnu xajar iyo dee uu abdunucaymkiisa uu bukhaari ku leeyay aada ugaba fode markaa ugu laabmay maraajicdiisa kaba mid tahay ama rag kaloo iyadna raggaasu aada in badan wuxugaba soo naqliyo haddana qayb ahaan kolley lama hayo malaa intooda badan walow saaxibu suxfati laxwaad yidhaaho barqaani oo kale kitaabkiisa mustakrajka dawaasuu kaba cabiray nuste maxfuudo ahoo khadkii xaafid ibnu xajara ayaa fi lkhazaana aljarmaniya oo muqadimada markaa suxfatulaxwaadi filkhazaana aljarmaniya ujeedada waddanka sarmarka ayaa taasi jirta bal markaa isaga horta sheekhaasi waa cibaaradiisii waan iska dhaafaynaa xadiidkan horta bal waxaan eegaynaa sanadkan sanadkii muslimna idinkaas soo qortay oo ama soo eegay marka laba arrimood baan marka hore soo niliyo inaan eegno halka sanadkan labadii sanad halkay ku kulmeen gees kale bal jihaada caalinimadu ay kuba sugan tahay arrintaas saddexaad ee aan eegi doonaana waa labadii matni marka arrin kale oo dee meesha kuba sugan oo taa dhici karta dee ina intiina badani inaydaan ama aydaan arag ama aydaan baraarugintaa anaa raacin doona xadiidkan gaar ahaantiisa khusaysa bal marka waxaana iska jirtay anigu cibaaraadkii baan soo naqliyay un kitaabka kuba sugnaa dee had iyo goor la tacaamulkan sanadka la tacaamula wuxuu isaga yar bahan yahay khibro bal intaynaanin gudagelin kuma isku yardeeye inuu cibaaradan aqriyo sanadkan aqriyo si aan dabal habkaasna ay tadbiiq inoogu noqoto habkan dee kutubta asaaniidda loola tacaamulo bal waxa weyaan anaa markaa dambe dee wixii aan faa'iideen sheegi kara aduma ku noqnoqoday bal waa yaa aqri waayo dadka qaar waxa dhici karta in lska baqadaya dindaar dha horto sanaba ay taale maxaad xadasana u tiri waay abu nucaym caadi caadi ma jira waa khabiib ma jire sax weye waa tamaam waa inoo aqriya sheekhu horta qaala ayaa imaka taale xadaana axmed ibn mudar abu cabdillaahi waa labada nin oo labadaba abu nucaym baa ka wada warinaya sheekhadiisa yihin markaa qaala labadoodan ayaa waxay ka wada maqleen ibnu abi caasim xadaana ibnu abi caasim sanaadna waxay mukhtasar ka tahay un xadaanaa bay mukhtasar ka tahay xaduna halkii uu matnigii sanadkii israacin lahaa hadhowna matniga sheegi lahaa buu doonay haddana sanad kale isku soo dhacayaan inuu sheegay intaanu matniga iyo sanadka intii harsanayd sheegin kaxad waa wareegiduu sanadkii hore ka wareegayu sanad labaadu guuray oo wuxuu hi xadaana abu camr ibnu xamdaan qaala qaaladan imika u aqriyey een jirina kole waa qaalo muhim aho hadiyo goor xadaanaa horteed waa qaaladan waa la aqriyaa laakiin lama qoro marka kutubta asaaniidda kuma qorna marmar mooyaane laakiin inta badan nudqiga in la ilaaliyo weeye oo imaka tan hore abu nucaym ha xadaana abu camr ibnu xamdaan qaala waay xadaana alxasan ibnu sufyaan markaa qaala labadan qaalaana waa ibnu abi caasim iyo xasan ibnu abi sufyaan baa imika uu u jeeda oo labadii nina hore waxay ka wariyeen ibnu abi caasim ninkan dambena xasan ibnu sufyaan labadoodaba ayaa ka wada warinaya abubakr ibn abi shayba bal taas inta dambe sanadku kolley waa in dambe su-aasha waxa ay tahay cid kale maanta sanadkan muslim iyo meye sanadkii aa muslime soo qaadateen iyo sanadkan abu nucaymen halkan inoogu qorani halkay isugu imanayaan cid kale ha ka jawaab zubayr waayo su-aal kaloo kuu raaciya adiga abubakr ibn abi shayba muslim muxuu u yahay ma sheekha islaam soo sheekha sheekhiisa sheekha muslim abubakr ibn abi shayba imaamka macruufkae musanafkaiyo leh aadna muslim waa sheekhadiisa ugu badan marka maanta waxaan aragnay shardigii aad buu ilaaliyo sheekhii ugu dhowo sheekhii muslim buu kaga soo dhacay haddii uu maanta islahaa dee xadiidkan dariiqa muslim ka warinayo intuu cid kale ama sanoo kale rag kala sheego ayuu odhan lahaa xadaanaa muslim xadaanaa abubakar oo saasuu odhan lahaa waa dariiqiisa hadduu ku warinayo dee ruwaadda kitaabkooda dariiqay ku wariyaan ama muslim kitaabkeena haddaan sanad u lehna isaan ku warinayna wey isagu see abubakar bay isugu yimaadeen tamaam bal marka haddaba waxaan arrin baa ahayd faa'iide ah xadiidkan maanta caalinimo waana shardiga koobaad oo taa iyada way ilaaliyeen kolleyba waa qaradkooda koobaad oo caalinimo kolleyba way jiraysaa caalinimadani waa sidee oo aan bal markaa kolleyna dee hore aan wax uga yar sheegnay imaka abubakar ibn abi shayba way isugu yimaadeen sanadka intiisa dambena way israacayaan way israacayaan sababta caalinimadani maanta maxay tahay halkee caalinimadu ay tahay kaad kumaad odhan dee waad adiga marka ku idhaa hadalun hadal iyo kale dee waxaan leeyahay cid kala doon maayn dee meesha yar mudaha horta dee mid weeyaan oo haddii aan arko wixii oo lasoo wada egeegay oo laga yaaba taasi in aniga ay nashaad geliso haddii laakiin arrinta ay noqoto in laiska sooray oo laga yaabo inay kitaabka dambe ay tacsiiriso annashaad iyo waxyaalo kaloon idin dirdiraan iskaba daayoon hawshii markaa iska daayoon dee si un kuba wadno fara kaba qaadna waa suurtagal markaas muhimku taasi waa idinka ayunba ama dee keeni karaa casharka isrihiisii inuu casharkii dee uu yar fidfido iyo inuu ama koobteen bal waa yahay ku noqon waayo cid ma arkeen way halkaasa may ma aha cid kale ay axmed waxa weeyaan kale arrinta waan maalintii hore aan sheegna oon ka yar saan taabanay axmed waa ku yardha waxa weeye imaka waxaan leenahay un labadiisan sanada abu nucaym sanadkii muslim kitaabkiisiiba sanadkan kale ka caalisan yahay dusaad hadduu maanta isdhaa xadiiskan dariiqa muslim ku wari abu nucaym afar boqol iyo soddontii bay dhimashadiisu ahayd walow nin aada u cimriyey uu ahaa waktigiisana ama waqtiyadiisii dambena adduunyadoo dhan ninkii ugu sanad dheeraa uu ahaayo xufaadii adduunyada ay ashbahan isugu tagtay isaga daraaddeed ay isugu tegeen oo ugu sanad dheeraan marka waxa weya hadduu islaam muslim maanta wax ka wari laba nin baa isaga iyo muslim u dhexeeya horta xadiidkan maanta abubakr ibn abi shayba hadduu islaaha ka wariyo dariiqa muslim mar laba isaga iyo muslim bay u dhaxayn muslimna waa kusoo diirayaa marka muslim waxa weeyaan iyo labadii u dhaxaysay waa saddex abubakr ibn abi shayba ninka afraad buu noqonayaa halkana waxaan haynaa guud ahaan labadiisa sanadba kolla axmed ibnu bundaar iyo abu cabdilaahi iyo ibn abi caasim unbaa u dhexeeya abubakr kolla abu camr ibnu xamdaan iyo xasan ibnu sufyaan unbaa udhexeeya oo laba unbaa u dhexeeya maanta caalimnimadu waxay ka imanaysaa waa sanadkan muslim mari lahaa ayaa ka tiro badan sanadkan aan muslim marin abubakr isugu yimaadeen oo imaka hadduu muslim soo maro abubakr ibnu abi shayba saddex nin baa u dhexayn lahaa maanta muslim ma marin dariiq kaluu soo maray isagiio abubakr ibn abi shayba laba nin oo keliya udhexeeya laba nin oo keliya markaa markan sanadkii muslim ina kitaabkii muslim iskaba daayo sanad kitaabkii waa la warinaya ilaa waqtigeenan sanad baa lagu wariya asaaniidda mid naazil oo tiro badan iyo mid caaliyiba ilaa waqtigeenanay jirtaa mid caaliya markaa bal kitaabkii muslim xadiiskiisii ayaa muxuu noqonayaa marka muslim la marayana tiradii inay badnaatuu naazil noqday marka kalena ay tiradu ay markaa yaraanayso horta bal taas weeye marka arrinta kale aan imaka inoo dambaysaa waxa weeye bal intaan anigu waxa xadiidkan dib aanan ugu laabmin labada matni waa isu eegteen ama labada lafte waana si aan soo aynu soo aragnay qoladan asxaabuulmustakhrajaat inaanay islaazimin lafdigii bukhaari iyo muslim inay ku waafaqaan ay lafdigoodii ilaaliyaan sababtay isu laazimin waayeenna iyagu dee inay sheekhyadoodii wixii ay u wariyeen bay warinayaan dariiq kale kama warinayaan iyaga dariiqoodii oo lamid mahase mukhtasaraadkan tajriidkao kale iyo kutubtan iyaga laga soo gaabiye ah laftigoodii waayo waa xadiiskoodii kani waa shekhe kale xaggood lagaba wariyey markaasaa daraaddeed waa sia uuna soo yidhi inaad isu eegto mooyaane in loo tiiriyo wixii iyaga kuba sugnaa muslim ama bukhaari ama kutubtii kale mustakhrajaadka u ahaayeen ma habboona dee labadii shardi ama labadii qeyb mooye imarka labada lafti ay su aragteen maxaa in jira wax farqi miyuu jiraan misoo isla mid bal cid kalena ha hadasho dhulkaas waa dee intii hore hadasheen naam may codkaadi ad ay way sax wey bal waxa weeye nafsiga muslim waxa weeye kafaa bilmari kadiban an yuxadisa bikuli ma samic lafdigan abi nucaymna waxaan aragnaa kafaa bilmari isman an yuxadisa bikuli maa samca waxaana suurtagala kutubtan xadiiska soo naqlisa ama riwaayaad ama kutub kale haba noqoto intay soo dhigtaan kafaa bilmari kadiban an yuxadikafaa bilmari isman an yuxadisa in muslim looba tiriyo oo kale lafdiga muslim waxa weeye kafaa bilmari kadiban lafdigan mustakhrajkana waxaan aragnaa kafaa bilmari isman marka farqigaas baa matni ahaan jira lafdigan imaka isman haynaana waa lafdiga abi daa-uud kitaabkiisa waa kitaabuladab buu xadiidka kusoo saaraa duruqdana uu kusoo saaraa iyada kuba sugano waa kafaa bilmari isman lafdiga abi daa-uud xaakimna lafdigiisii weeye ee kitaabkan mustakhrajkana lafdigiisii weeye oo iyaga markaa lafdigii muslim wuxuu ahaa kafaa bilmari kadiban an yuxadisa bikulli maa samic bal marka xadiidka hore taasaan kaga gudbaynaa laakiin intaanan ka gudbin horta xadiidkani waa raqamka shanaad san loo qornay waxaana jirta axaadiis bukhaari iyo muslim raggii nuqaada ahaa ee xufaada ahaa ama hay lahayd shardigoodii sare ma buuxinayaan ama haba cileeyeen oo dee dacfiya barhkood ha kuba cileeyeen lagu naqdiyey ayaa jirta axaadiistaasi kolley laba boqol iyo tobaneeyo way gaadhaysaa muslim ilaa boqol xadiis way noqon ama adigu kolley inta uu isaga u gaarto ama dhowr iyo sagaashanba axaadiista kalaamkuu ku yimi muslim xadiidkii ugu horreeyey weeye kani horta waa axaadiistii almuntaqada calaa muslim welibana arrinta jirta dee markuu adab iyo joogo ama kadib iyo axaadiisteedii uu warinayo dib umuu soo celin muslim muqadimadan hor dabadeedba xadiidka kumuu soo celin waa xadiidka lagu naqdiyey waska naqdiguna waxa weeye xadiidkan waxa lagu wariyey isagoo mursalana waa la wariyey isagoo mawsuulana waa la wariyey mursalnimada sida loogu wariyey waa shucba horta bal sanadkiisa inta badan ay imika isugu imanayeene raggii xufaada ahaa ee asxaabtii shucbo ahaa uu kaba mid ahaa nin labaataneeyo snood xadiidkiisa laasimay oo hooyadii qabay qundar maxamed ibnu jacfar cabdiraxmaan ibnu mahdi uu kaba mid yahay mucaad ibni mucaad uu kaba midiyey rag kale xadiidkan waxay kuba wariyaan shucba can khubayb ibni cabdiraxmaan can xafs ibni caasim qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kafaa bilmari kadiban oo ah nin taabiciyo xadiidkii kor yeelay min cali bni xafse laydhaah waa ninkan inoo yaala ayaa shucbe isagoo ka wariyey mursalnimadan dee raggii xufaada ahaa ee badnaa mee mawsuulnimadan mursalnimay ku wariyeen ninkana mawsuulnimuu ku wariyey waxaanay qolooyinkii daaraaqud iyo amsaashood ay raajax yeeleen waayo waa rag badan waana rag xufaada ninkana xifdi kulama sina kelina weeye riwaayadiisay shuduud ku tiriyeen oo riwaayada ah ayay ku wariyeen bal saasa abi daawuud kitaabkiisa uba yidhaah lam yusnidhu hayru caliy ibni xabsi cali ibni xabsi mooye nin kaloo isnaadiyey maba jirto ayuu yidhaha raggii kale may isnaadin markaa bal xadiidkani jaanibkaas baa waxyaalihii laguba celiyay walow imaam nawowi sharaxiisa ilaa dee sande fuqahada iyo usuuliyiintii ay ku socdaan ama in badanoo muxadisiinta ka mida xadiidkii haddii mursalnimo iyo mawsuulnimo lagu wariyo dee waxa weya ziyaadkas ninkuna siqo yahay ziyaad ninka ziyaadada xaggiisa la raajax yeelaa waa ziyaado siqo markaa mawsuulnimada loo xukminayaa kolley masaladna inoo dambayso kitaabka ay nooguba iman doonto bal markaa horta arrintaasaa jirta arrin kaleo aada u muhiima jirto kolley haddaa dee muslim waa u laabanteen dabacaadkiisa kala duwan iyo dee markaa mutuunta xataa shuraaxda matniga la madbacaysanna waa sida kuba sugane waxaa jirta iyadoo culimmadu leeyihiin dariiqa cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo dariiqa mucaad ibnu mucaadba xadiisku mursal buu ku yahay xadiisku mursal buu ku yahay ayaa maxaa jira xadiisku mursal buu ku yahay iyadoo ay jirto ayaa waxaa dhacday inuu dariiqan inoo yaalla matniga inoo yaalla abi hureyra uu kuba sugan yahay oo imika haddaa dee dib oo aqrideen ama aragteen eeg hadda adii kitaabkii dib aa ugu laabanteen waxaa kuba sugnayd marka cabdiraxmaan ibn hadi soo gaadhay iyo haddana sanadka taxwiiriyo mucaad ibn mucaad labadooda isagoo ay socdo ka warinayaan wuxuubaa la yaalla can xabsi bni caasim can abi hurayrata haddana soo celiyaayo cali bni xabsi uu kuba sugayo can abi hurayrata sharaxayna eegtaan mooyaane matigii labadiiba waa mawsuul oo labadaba abi hureyra ayaal waxaana markaa ay jirto taasi inayna nusqadan ee la madbacaysanee mutuunta iyo matniga shuraaxdaba matigooda kuba madbacaysan aanay saxiix ahayn oo ay sawaabku yahay riwaayada hore ee labada nin ay ku wada sugaya cabdiraxmaan ibn mahdi iyo mucaad ibn mucaad ay kaba warinayaan shucba in laga gooyo abi hureyra abi hureyra markaa taasi waa sawaab maaha walow ay mutuuntan inoo taalla iyo askan filayo dee mutuuntan maan wada eegin laakiin xataa sharaxana w hoostii caadigu u qabanaya uu sheegaya inay riwaayadu san tahay laakiin matiga la madbacaysan abi hureyra labada goorba uu ku sugan yahay marka cali ibni xabsi mooyaane tan uu keligii uu abu nucaym ku gaabsaday mooye mararka kale abu hurayra ma jiro xadiidkana sababta lagu naqdiyabata marka waxay noqonaysaa walow dee uu xataa waxaan u laabnay sharaxa dee uu leeyahay qaadiciyaad ee uu leeyahay isna dhowaan la madbaceeyo si fiicanna loogaba shaqeeyey isagana matigiisa iska baataale laakiin hoostu sharxi kuba qabanaya nin sheekhyadii dambe ahay oo abulcabaas iraazi la odhan jiray riwaayadiisa muslim labadoodba ay muslim ahayn dee taasna kollay tasxiif bay kuwa tirinaya ama dee khada eh waxa weeyaan guud ahaanba riwaayaadku siday kuga yimaadeen ee ragga waana wax sababta naqdigaba keentee riwaayada hore ee muslim a aragteen taas abi hureyre in la raaciyo ma aha abi hureyrana ma raacsanaa walow masi ahaana imaka raacsan tahay bal xadiidkan kaas baan halkaas ayaan kaga gudbaynaa intaasna waa faa'iido kale oo ina markaa aan halkan idinka muuqan ahayn mutuunta laakiin jirta oo dee khada-aasna waa jiraan sanadkii labaad ama xadiidka labaad horta sidaan sheegay marka hore raqamku lix iyo tobanku khada buu ahaayo waa saddex iyo labaatan lix iyo tobanku waa xadiidkii bunya alislaam isaguba misaal muhima halkan ahaa waa lix iyo toban xadiidkana sanadkiisii kolley ma wada aqriyi karna imaka halkan waan soo yar koobaynaa sida waktigeeni malaha wuxuuba ku dhacay tan maante ka dambaa waayo si yar hadal badani maanta muslimna asaaniid dhowruu ku wariyey abu nucaymna asaaniid dhowra ayaa inoo taala bal laftiga horta intaynaan gaadhin meelahay asaaniiddaa dhowrkaa ay muslim iyo ay iskaga yimaadeen abu nucaym ayaa magacaabaya ashkhaasta unde waa taxdiid ko nacam saddex meelood y sax socda socdaguma jooga halkan marwaan ibnu mucaawiya sax ko abi malik hay mid u badaysataa wad hay madaayidi dhakso yaa yaa kala raacinaya cida kale ku kulmeen mid waad inoo sheegtay sax marwaan ibn mucaawiya ay ku kulmeen waa sax cid kale abu khalid dheh haye abu khalid waayo ninka labaad ninka saddexaad ayaa raacinaya dee waxaan filayaa waan soo daalay uno garaci iyo diyaarintii iyo bal kitaabkan anigu ma haysto labadan kitaabaan ka soo qoray waxay noqotay in sedo bay ku duubnaayeen oo intan furuan gacantayda horta kaga qora aan dib markii dambe u garaaco haddana aan san sameeye laakiin ma arko ciddee markaas ma filay haddana dee layska dhuundhuumanayn haye bal yaa kale ninka saddexaad ee ku kulmeen waa keen abu khaalidna sheega marwan waan sheegnay abu khaalidna waan sheegnay dee kaugu dambe kaugu dambe marwan kii hore soo noqday weeye laakiin nin dhexaa jira saciid ibn camr ashcari kuma kulma yaziid ibn haarun can abi malik bay ku kulmayaan yaziid ibn haarun alxaasil bal horta nin baana jirtay markaa dee ina aragteen meel abu malik baan aragnaa meelna sacd ibn daariq waay sax xaggaad ka geri weyda maxay waxa weeyaan abu malik iyo sacd ibnu daariq waa nin keliya abu malik alashjaci waa sacd ibnu daariq alashjaci waa ninkan unbaa markii horena sanadkuyadiisa ay ku sugnayd marna ay magaciisa u kuba sugnaayeen xadiidkana isaga ninka werinaya waa isaga la ysugu wada markaa kolley halkaas oo marwan ibnu mucaawiyana abu malik alashjaci buu ka wariyey yaziid ibnu haaruunna abi malik alashjaci buu kaba wariyey abu khaalid alaxmarna wuxuu kaba wariyey isaguna sacd ibnu daariq oo abi malik alashjaciya markaa nin keliya weeye abu malik iyo sacd ibnu daariq sacd ibnu daariqaas baa aabihii daariq ka warinaya daariq baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba wariyey kolley imaka calinimadii kuma laamayno way taalaayo labada sanad imaka sanadka muslim geliyaiyo kan isagu uu xaggan ka soo maray ayaa waxa weeyaan kala caalisan sababtuna ogaado halkan haysta abu nucaym isaga iyo muslim laba nin baa u dhaxayn kara muslimna waa ku biiraya marka raggan marka saddexdaa ku darto halkan kale ku kulmeen aad ku kordhiso waxa weeyaan iyo marka dhinacan kale aad soo martee laba ninba hadday doonaan ama saddex ninkii ay kuba kulmayeen ay udhexeeyaan kolley way kala caadisayn matnigii baan eegeynaa matniga matniga maxaa farqiga udhexeeya يا من أقر بتوحيد الله كفر نعم واي واي لفظ كلام مسلمي لها اه اه اه مسلم لفظ كلام لها لفظ قاره أنه ده هل كان كبا قرنين اه ما هو حد الله وأحاديث ركوان وين الحسن وسوح ويا مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ورواية الصهر هيدا ومروان كبا وليا سدم ودين السعرية أبو النعيم أه أما لفظ من أقر بتوحيد الله ولفظ أبي نعيم كتاب في صفات ولو ما وحد الله كل لفظ كتاب هو مسلم صفات لفظ من أقر بتوحيد الله لفظ مسلم مع لفظ من أقر بتوحيد الله ولو دائما قال لا إله إلا هو إسلام معنيين marka man qaala laa ilaaha ila allah wakafara bimaa yucbudu min duuni illahi xaruma maalu wadamu waxisaabu calah labadoodiiba way ku wada sugan yihiin ee lafdigan man aqara bitawxiid illaahi taas cibaaradan macnuhu waa caadi oo macnihi waa kaga mide laakiin lafdi ahaan kana muslim kuma sugnayn bal xadiidka saddexaad ayaan u garaynaa waa xadiis kolley aan umuuranaydu kusii yar baraarujiyaanidha waa eegi doontaan oln arkay nashaadba imaka halkan waayo muslim aan ku laabano horta intaynaan gaadhin xadiidkan muslim xadiidkan see buu ku wariyey bal dee cid cusub baan rabaayo oon ahayn oo jeehane adiguna mar hore aad soo qarsoomaya wax hadlayaa ma jira baadriya khajiraad macna ma laha waxaan waa in tasiix iyo waxaan fahm baan uga jeednaa iyo tasawur aye subayr waayo oo rawa lays rawa lays ibnu sacd marka xadasani iyo akhbarani iyo xama odhan waayo lays ibnu sacad muslimiin soo gaadhay ma soo gaadhin marka maxaan taasoo kale imaka waan soo dhiganay la durboobe ee qeybna waa inoo yar dambaysaa qeybna waan soo aragnay marka saasoo kale saaxiba saxiix ama muslim ama bukhaari uu yidhaaho warrawa laysu oo kale maxaan odhanaynaa maxaa lagu magacaaba badda tacbiir kale mucallaqhaa sax weeye oo mucallaqi aan soo marno maanta xadiiskani muslim waa mucallaq welibana muslim aada buu ugu yeeriyey mucalaqaadku waa dhowr iyo toban meelood xadiid keliyaa jiro intuu mucalaqnimo ku wariyey mar dambe aanu mawsu aanu mawsuul ka dhigin ama aanu sanadkiisa dhammayn kuwa kale intuu wariyo ayuunbu waqaala fulaan raaciyaa dhowr iyo tobanka meelood ee kale waana xadiidkan keliya soonu doontay taas bay ahayd muslim xadiis uu mucalaqnimo ku wariyey mar dambena aanu sanadkiisa sheegin xadiiskan baa jira kitaabkiisa si guud u jira bukhaari aad buu ugu badan yahay oo inta aanu mar labaad xidhiidhin boqol iyo lixdan baabay gaadhaan inta uu mar labaad xidhiidhiyana boqolaal baabay yihiinba laakiin muslim horta xadiiskani waa mucallaq waana xadiidkii uu inoo sheegayey laa xadiid keliya muu sheegin dayna xadiidkeenoomuu magacaabin kolle kitaabkana qeybna way inoo dambaysaa mucallaqii qeybna waan soo aragnay markuu lahaa waxaa loo xukumayo ayuu lahaa taas uu lahaa waa taan kuba soo aragnay oo adigu muslim xadiidkan keliya ayunbaaba jira waaba kan lahaa falaysa ama fi muslimin falaysa fi min dalika ila xadiidu waaxidu fi baabi tayamumi lam yasilu fi mawdic naakhira safxada labiyo afartan xadiidka sheegaya horta waa kan oo waxa doonaya misaalka ah xasanaadka misaal ay nooguba noqoto bal waa yahay xadiidku markaa muslim waa mucallaq mucalaquna koley xukun waaba iskaba leeyey siduud qaybaa baciifka igaga midiya marka labada saxiixaan kaba reebno sheekhan muxuu inoo soo kordhiye abu nucaym muxuu soo kordhiyo xadasana waa sheekhiisibu ka bilaabay eeg lays cidda ka horeysa wiilka laysa qolaka kitaab halkada arkay waxaad aragtay waa abu cawaana abu nucaym baan sheegaya wiilka laysa waa abu cawaana waa ka dambe laakiin ka hore markan ku joogno wuxuu yihi xadaثana abubakr بn khaalid qaala xadaثana axmed بn ibrahim بn milxan qaala xadaثana yaxya بn bukayr yaxya بn bukayr baa taala qaala xadaثana lays marka waxaan aragnaa waa fawaaida mustakrajaadkay kaa ishay xadiiskii oo ama kitaabkii mustakrajka ame asalka ahaa ama inqadac ku sugan yahay ama sanadka mucalaq ah ayay iyagu sanadkiibay dhamaynaya bukayr baa leyskaba werinaya halkan muslim isagu waa gooyey bal bukhaari xadiidkan waa wariyo dee waxaan u bukhaari kamaan soo qaadana bukhaari maxaa kuma sugan inuu yaxya ibnu bukayr canileys kaba wariyo mawsul buu ku yahay kitaabka bukhaarina yaxya ibnu bukayrkan un baana sheekha bukhaari ahaa xadiidku waa xadiidka saxiixa mawsuula muslimna halkan mucalaqaas buu kuba yahay faa'iidadii mustakhrajaadkana walow dee saxiixii bukhaariyaba inooguma sugnaa laakiin faa'iidadii mustakhrajaadku maxaa ka mid a waxyaalihii mucalaqnimo lagu wariyey asalkii ayay si dhamaynayaan inoo sheegayaan waana faa'iido aada muhima halkii inqidaac ku sugnaa asalkii ayay iyagu wax dee inqidaacii suulinaya laba imanayaan halkii ama uu ku sugnaa mubham iyo ruuxaan la magacaabin iyo taa ayay ruuxii soo magacaabaan insha allah haddii ay ii suurto gashana baxsiga misaale intaas ka muhiimsan ayaan arki doonaa bal taas iyadu waa midoo waa faa'iida inoo soo korodhay oo kitaabkan muslim xadiis mucallaq ku ahaa ayuu mawsuul kaba dhigeen labadoodna abu cawaanana wuxuu ka wariyey shucayb ibnu layd oo isagu abu cawaana weliba waa nin ka weyn abu nucaym oo dee sheekhii rabiicina yuunus ibnu cabdilacla iyo tilmiidkii shaafici oo sheekhii muslim ahaa iyo ragle oo sheekhadii muslima ayuu soo gaadhayba isagu laba kulmo waa nin hore saa daraaddeed sanadkiisuna isna aada u caari yahay waan dhaafnay taas bal waxaan intaynaan matniga gaadhin matniga kolley farqi weyn oo saas oo u dhexeeya ma jirto waxbay markaa matniga kuma joogsanayno saar buu ihi abu cawaano mahay abu nucaym iyo abu cawaan ibnu yasaarin mawla maymuunata zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam taas baa muslim uu yidhi mustakhrajaadkiina maxaa ku sugan waana xadiidkii muslim waana dhexda halkay dee iskaga midka ahaayeen aqbaltu ana wa cabdullaahi ibnu yasaarin mawla maymuna horta cabdullahi ibnu yasaar iyo cabdiraxmaan ibnu yasaar waa laba ninoo walaalo ah waxaanay la walaalayeen nin aada uga mashhuursan oo cadaa ibnu yasaar ho dee taas iyo nin kale cabdimalik ibnu cabdibnu yasaar la idhaha waa walaalo laakiin maxaa jirta muslim cabdiraxmaan baa dhacday xadiidka bukhaarina waa wariyo san baa dhacday aqbaltu ana wa cabdullahi ibnu yasaar markaa lafdigaa muslim kuma sugan ee cabdiraxmaan ibnu yasaar khaba weeye ninkaasi ina kuma laha riwaayo taas rijaasha muslimna cidiba kumay tirin bal muslim kitaabkiisa rijaashuu leeyahay cabdullahi ibnu yasaarun buu soo dhigtay markaa waxa weeye imika halkan eeg waxbay inoo saxeen khaba jiray asalkiibay inoo saxeen marka cabdiraxmaan ibnu yasaarka muslim ku sugan sanadkiisu waa khaba muslimna isaga saasaa ku wada sugan ee waa sawaabku cabdullahi ibnu yasaar taasi waa muhim arrin kale hore socda wax kaloo udhaxeeya ama wax kaloo imika khada oo kaloo dareenteen mi jira umalayn may halkaa maydaan darin hay mayey kolley labadooduba waa saa samictu cumeyran waa mawla ibnu cabaas ibnu cabaas shaqo kuma laha waa maye waa mawla ibnu cabaas uno waa ibnu cabaas mawlihiisi de adigu dhib malaha taasi wax kalaa jira nacam zubayr axsant waa aada bay muhim u tahay taasi waana tan doonayey waxaa jirta saxaabiga xadiiska warinaya dhammaan mustakhrajaadka labada kitaabaan hayno iyo muslimba waxaa kuma sugan dakhalnaa calaa abiljahmi bn alxaaris ibn sima taas baa kuma sugan waana khada iyaduna taasi aan shaki ku jirin saxaabigan waxaa la yidhaahaa ama kunyadiisu tahay muslim saasaa ku sugan kuwana saasaa ku sugan waa dakhalnaa abiljuhayl laba saxaabi baa jira oo asxaabtii rasuulka oo midna abiljahmi laydhaah midna abiljuhaym laydhaah abiljuhaym waa ninkan aan hayno xadiiskana waa wariyaa xadiis xaggan matalan almuruur bayna yaday lmusalli xadiiskeedana ninkii warinaya weeye ama abiljahmi waa nin rasuulka ilaahay mar maro la huwado usoo diray maradiina ay mare aada u qurux badan bay ahayd uu rasuulku uu celiyey uu yidhi bal markaasoo dee ii keena ambijaniyati abijahmin taasoo kale xadiiskiisuna saxiixa uu kuma sugan yahay kaa caamir bnu xudayfa la ydhaha waa nin quraysha oo reer bani cadiya reerkii cumar ibn alkhadaab iyo jiribkoodii kana waa nin ansaaro abiljuhaym baa la ydhaha bal bukhaari naftiisa xataa dakhalnaa calaa abiljuhaymi alansaari ayaa kuma sugnayd bukhaari saasaa ku sugnayd ee muslim baa khada ana iyaduna dhacay saxaabigan oo abiljahmi ma aha waa abiljuhayn ama abiljahmi camir bn xudayfa la ydhah waa saxaabi kaleo xadiiskan shaqo kuma laha halkan weeye khada'a kalee jira iyadana oo muslim iyo mustakhrajaadkiiba ku wada sugan laakiin aan sawaab ahayn sawaabkuna uu yahay in la ydhaha abiljuhayn bal marka inta kale matniga wax yar baa kacabicoono udhexeeya lakin matniga waa caadi bas kolley waanay inoo dhamaatay saddex mirar baan kaga yar dari xadiidkii martabatu qawlihim xadiiث صaxiix اisnaadi aw xasan اisnaad waa bal markay culimmadu waxaan aragnaa iyagoo kutubtooda aadaa xadiidun odhanaya markaa saxiix iyo kolna waxay odhanayaan xadiidkii markay wariyaan isnaaduhu saxiix ama biisnaadin saxiix ama xasan biisnaadin xasan ama isnaaduhu xasan bay odhanayaan kolna xadiidun xasan anaa farqiga udhexeeyuu doonaya inuu inoo muujiyo bal markaa martabada ay leedahay qowlkoodan ay odhanayaan saxiix lisnaad iyo xasan lisnaad marka wuxu uhi qowl muxadisiina muxadisiinta qowlkoodii ay odhanayeen hada xadiidun saxiixu lisnaadi duuna qowlihim qowlkoodii mid ka waabsan weeye oo ka martaba yar haadaa xadiidun saxiixun ay odhanayeen oo markay muxadisiintu yidhaahaan haadaa xadiidun saxiixu lisnaad ama biisnaadin saxiixin ayaa laguba wariyey ama biisnaadin dee xasanna waa la mide iyo markay yidhaahaan hada xadiidun saxiix way kala martabo sarreeyaanoo waxa martabo sarreysa hada xadiidun saxiix hada biisnaadin saxiixna way ka martabo hooseysaa wakadalika waxaa kaasoo kale lamida qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen hada xadiiun hada xadiidun xasanu lisnaadi ama maya kadalika saasoo kale khabarkii dambayso qowluhum qowlkooda ay odhanayeen hada xadiidun xasanu lisnaadi duuna qowlihim qowlkoodii mid ka waabsan weeye oo ka martabo hooseeya ay odhanayeen hada xadiidun xasan maxaa sababto ay tahay liannahu qad yasixu inuu ansaxaa la arkaa saxiix noqdo aw yaxsunu amase uu fiicnaada isnaadu liannahu qad yasixu isnaadu aw yaxsunu isnaadu duuna almatni matniga duunkii lishuduudin shuduud daraaddii matniga galay aw cilatin cilo matnigii kuba sugan daraaddeed oo waxaa maxaa jirta tan uu leeyahay isku xidhan ay isku xidhan yihiin sixada isnaadka iyo sixada matnigu ma jirto macnaa talaazim ay tilaasimayn had iyo goor oo la yidhaaho kol hadduu sanadku saxiix yahayba matnigu waa saxiix kol hadduu matniga saxiix yahay sanadkiisu waa saxiix taasi ma jirto iskuma xidhna isma laazimayaan isma laasimayaan oo way kala hadhi karaan iyadoo sanadkii saxiix yahay ayaa matniga aanu saxiix noqon ahaynba iyadoo matnigani saxiix yabaa sanadkiisan lagu wariyey kol aanu saxiixaynoo sanad kale oo dee lagu wariyey buu ku saxiix noqdayba bal markaa taas sababtuna waa maxay dee shaadnibaa matnigii geli karta cilaa matnigii kuba iman karta iyadoo sanadku saxiixya saa daraaddeed baanay marka la yidhaha isnaadkiisu waa saxiix ay uga hooseysaa iyadoo la yidhaha xadiidkani waa saxiix marka wuxu uhi fakaana almuxadisa ninkii muxadiska waxaad moodaa idaa qaala hadduu yidhaaho haadaa xadiidun saxiixun qad takafala waaba inoo kafaalo qaatay isagu bitawafuri shuruudi sixati alkhamsa shuruudii sixadee shanta ahayd taamnimo ay taam noqotay fii hada alxadiisi xadiidkan ay ku taam noqotay inoogu kafaalo qaatay oo hadduu yidhaha hada xadiidun saxiixun waxay ka dhigan tahay shantii shardi aynu soo marray shantiiba waa laga helayaabaa macnaha hadalkiisuni yahay ama idaa qaala hadduu yidhaha hada xadiidun saxiixu lisnaadi waa xadiid isnaadkiisu saxiix yahay faqad takafala lana wuxuu inoo kafaalo qaatay oo meesha dee uu inoo hubsado inoo caddaynaya inuu soo hubsaday bitawafuri shuruudin shuruud taamnimadkood ay taam noqotay laga helayo shuruuddaasoo alaaatin saddexa oo min shuruudi sixati sixada shuruuddeedii kaba mid ah wahiya shuruuddaasi itisaalu sanad wa cadaalat ruwaat wa dabduhum macnaha saddex shardiyo asaaniidda ku tacalluqsanaa baa meeshii uu hubsaday in laga helayana uu inoo caddeeyo inoogu ballan qaaday taa ama kafaalo qaatay waa maxay waa sanadkii inuu xidhiidhsan yahay ruwaadii inay cadaala iyadna ay ruwaad cuduula ay yihiin dabdigoodna uu jiro ama nafyu shuduud dee shuduudku sanadkana waa gelaya matnigana waa gelaya shuduud anfintii iyo nafyu lcilati cilo oo la anfiyo canhu can ilxadiidi lagaba anfiyo falam yatakafal bihima ina kama hadline isnaadkan unbaa saxiixa buu yihi isnaadka saxiixna saddexaa shardi buu ahay labadii shardiga kale ma kafaalo qaadan waayo liannahu isagii lam yatahabat ma hubsano minhumaa weli aada uguma hubsan in ay jiraan cila ay jirta ama shuduudiye inaanay jirin taasi bal waa midoo saa daraaddeed sixada sanadka iyo sixada matnigu isma laasimto sanadkii oo saxiixaan matnigu saxiix noqonayn xasankuna waa taasoo kale laakiin arrin buu raaciyey laakiin low iqtasara hadduu gaabsado xaafidun nin xaafida oo muctamadun la ictimaadsanayo ujeedadu waa xufaadii dee halkan aimada ku ahayd weeye maaha nin dee isagu yidhi waxuman kaba hadlayaan aqoonteed lahayd iyo xifdigeed iyo ictimaadkeed calaa qowlihi qowlkiisa la ictimaadsanaya oo la qaadanaya hadduu ku gaabsado hada xadiidun saxiix isnaad waa nin xaafido xufaadii muctamadaynta ayd ka mida ayuunbaa ku gaabsaday isnaadkani waa saxiix walam yadkur lahu cilatan yudkar buu yihi walam yadkur aanu una sheegino lahu xadiidkii cilatan cilo aanu u sheegin oo wax cilou raaciyena aanu jirin ama shuduud faaahiru sida daahirkii waxa weeye sixatu lmatni matniguna inuu saxiix yahay liana alasla asalku waxa weeye cadamu lcilati wa cadamu shuduud waxa asala cilo la-aan iyo shuduud la-aan isagina hadduu cillo ku og yahay uu qariyo shuluud ku ogiu qariyo dee nin khaashiya ayuu ahaan lahayo dadkii aan u naseexayn iyaga marka la eego nafsigoodii iyo taasina dee arrintaas may keenayn waxay ogyihin inay kaba aamusaan marka ninkii xaafidka ahaa haddii uu taa ku daysto oon wax kala raacin waa la dee daahirku waxa weeye ma timino inuu saxiixiyo waa la ysagaba xukumi karaa saa daraaddeed baan arkayna raggii xufaadda ahaa axaadiis ay kaba cabireen isnaadkiisu waa saxiix rag ka dambeeyey inay iyaga ka soo naqliyeen inay saxiix yeeleen ama ay waa saxiix iyagu matni ahaan yidhaaheen iyaday arrintu taa ahayd ee laakiin asalka hore talaasum ma jira ay talaasimayaano macnuu ma aha kol haddii sixa isnaad la helay inay ka dhalanayso sixada matni taas maaho islaazimayaan taas baa jirta sababta an isu laasimayna arrintaa weye macna qowli tirmidiy wغayr wallah subxana wataعala aclam معنى الترمذي وغيره حديث حسن صحيح ترمذي iyo غayrkiiba qowlkooda ay ku qowlaan xadiiskani iyagoo xadiis ka hadlaya hada xadiiث xasan صaحيix xadiis xasan oo صaxiixa weeye bal waxaa macnihiisu yahay adigu tirmidi baa aada iyo aada u badsaday kitaabkiisana aada buu ugu badan yahay qolooyin aan isaga ahayna way ka dhacday cibaaradu yaanay aada ba u badsanin ee xadiis keliya labadiin wasfeenu soo maray ee xasannimo iyo saxiixnimo mar keliya lagu wada sifeeyo bal markaa taas istishkaal baa jira ama ishkaal bay leedahay ee waxa weeyaan waxa macnihiisa iyo ujeedada ay tahay ayuu mabxadkiisii kanayeen wuxu uhi sheekhu raximah sheekhu ina daahira hadihi lcibaarati cibaaradan daahirkeedu mushkilun mushkil wey waa cibaaradan xadiis keliya un la odhanayo isagoo waqti keliya lagu sifayn waa xadiis xasan oo saxiixa waa wax ishkaal leh oo mushkil weeye sababtuna waa tan oo lianna alxasana xasanku yataqaasaru waa ka gaaban yahay oo uu ka gaabnaanayo can darajati saxiixi saxiixa darajadiisii ma gaadhsiisna fa keyfa seebaa yujmacu loo jamcinayaa beynahumaa labadii xasan iyo saxiix seebaa loo jamcin maca tafaawuti martabatimaa iyadoy martabadoodu kala sarrayso ay kala tagsan tahay macnuu waxa weeyaan haddii aan nidhaahno xadiiskani waa xasan waxaan sugaynaa martabadii dee saxiix inaanu gaadhina martabadii hoose xasannimo inuu ku sugan yahay haddana markaan saxiix raacino waxaan sugaynaa inuu martabadii sare saxiixa gaadhay oo tii dee markaas seebay ku dhici kartaa markaa dee mar keliya in qusuurkii martabadaa sare uu ka gaabnaa inta la sugo haddana la anfiyo oo marka la yidhaha waa xasannimo qusuurka martabadii saxiixa uu ka gaaban yahay baan u sugnay markan saxiix raacinana qusuurkii baan anfinay seebay ku dhacaysaa markaa in mar keliya kolla qusuurkii iyo gaabnidii xadiiskii loo sugo kolla gaabnida uu martabadaa sare ka gaaban yahay laga anfiyo marka ishkaalku xaggaasuu ka imanayaa culimaduna halkay dee ishkaalku ugaba yimi ee jawaabo kala duwan ayu yeesheen jawaabahaasna ictiraabaad kala duwan ayu yeesheen taas weeye sababteedu ama jihada ishkaalku uu ka imanaya marka wuxu uhi walaqad ajaaba way jawaabeen alculamaau culimadu can maqsuudi tirmidiyi tirmidi ujeedadiisa de waa tirmidi ninka aada u badsaday yacquub ibnu shaybe iyo qolooyina lagu arag malaa kale oo isticmaalay in wala arkaa tirmidi meere inuu bukhaari kaba soo noqriyo isagoo jamciyey xaafid ibnu xajar kitaabkiisa nataa-ij ulafkaar la yidhaaho adkaarka imaam nawowi uu ku takhriijiyey takhriijka waana majaalista uu yeedhinayo dhowr iyo toban sanadood bay socotay isagoon dhadhoweyna ilaa lix boqol iyo lixdameeye majlis markuu yeedhiyu korkuu ka yeedhinayey ayuu kaba dhintay dee adigu intii la hayay lix iyo boqol iyo lixankiina lama wada haye malaa kala badh baa laga hayaa majaalis ilimlah ayay soo madbaceeyeen oo markii hore laba mujalad imakaan saddex mujalad baa lagu madbaceeyaba taas xadiis buu isaguna jiska horaa uu ku jamciyaa isgu geeyaa walow uu sheego dee arrin jirta daraaddeed qusuur meelo jiriya ikhtilaaf jira daraaddeed labada wasfi in ugu jamciyey ee bal tirmidi baa inoo badan oo aada ugu shuuroobay taa haddaba culimmadu waxay ka jawaabeen can maqsuudi tirmidiyi tirmidi ujeedadiisa min hadihi alcibaarati cibaaradan waxa uu uga jeedo biajuubatin ajuuba mutacadidatin tirowday oo adigu waa dee jawaab keliya maaha dee ragga jawaabayana waa nin keliya mu ahayne dhowr nin baa isku dayay bal ishkaalkan inay suuriyaan ay maxmil dee ay ku xambaaraan ishkaalka uu meesha kaga baxayo haddana jawaabahoodii ciddii ka dambeysay way ictiraadba iyo way bushiyeen oo waxay yidhaaheen jawaab maaha dee taas markaa meeshii beelmara haddaba jawaabahaas baa way tacadudeen marka wuxu uhi axsanuhaa jawaabaha ta ugu fiicani waana tii keliyahayduu kaba soo qaato intii kale midna inooma soo qaadanin ma qaalahu xaafid bnu xajar xaafid bnu xajar wuxuu yihi wayaan sharxu nuqba kusoo aragnay wartadaahu suyuudiyu suyuudina uu kaba raali noqdo dee markuu jawaabihii horeo dhan iyo ictiraadaadkeed soo naqliyey tadriib ayuu ugu dambeyntan xaafidintuu soo naqliyu yihi waa jawaabta aan wax boodhoo saarani jirin macnaa ictiraad ku imanaya aan kana raalli ahayn wamulakhasuhu taa khulaasadeedu waxa weeye maa yidhi alif in kaana lilxadiidi kolleyna laba jawaaboodoo hore oo ayuu jawaabtani ay isaga timo iyadna labadinoo hore ay lahaayeen oo ka horeeyay xaafid in kaana lilxadiidi xadiidkii hadduu u sugnaaday isnaadaani laba isnaad iyo fa aktaru wax ka badan falmacnaa macnuhu waxa weeye xasanun haadaa xadiidkani xasanun xasan buu yahay biictibaari isnaadin isnaad marka la eego ee la fiiriyo saxiixun saxiixna weeye biictibaari isnaadin aakhara isnaad kale marka la ictibaariyo la eegona saxiix buu yahay markaa waa jawaabtani waana qeyb jawaabtii ka mid ah oo markaa maxay tahay xadiidkan lagu sifeeye xasanun saxiix baan eegaynaa hadduu laba sanad iyo wax ka badan leeyahay jawaabtii maxay noqon labadan sanad sanad baa dee rijaashiisu ay rijaashii saxiixayiin markaa sanadkaa marka la eego waa saxiix sanadka labaadna rijaashiisu waa rijaashii xasanka marka sanadkaa la eegana xasan buu noqonayaa markaa waa laba ictibaar waa laba sanad oo xadiidkani wada leeyahay ayuu markaa midna xasan ku yahay midna saxiix ku yahay markaa xaqii cibaaradu wuxuu ahaa san sharxuna kusoo aragnay in halkan markaa la ysku cadfoo la yidhaah xasanun wa saxiixun la yidhaaho marka wowdii caadifada ahayd un baa xadfan cibaaradana sida dee lagu keliyo sanad keliya leh oon sanad labaad ba lahayn oo tirmidi uu haraabo usugayuu leeyahy weliba waa gariib ayuu ku sifeeyaa xasanun saxiixun yidhaah markaa tan waa ictiraadka qoladii markii hore jawaabtaa keliya lahayd kuba timi iyadana jawaabteedu waa tan ba in kaana lahu hadduu wain kaana lahu hadduu u sugnaaday isnaadun isnaad waaxidun keliya oo isagoo xadiidku sanad keliya leeyahay uu labadiiba isugu geeyey tirmidi ama amsaashi waanay dhacdaa tirmidi oo inuu yidhaah xasanun saxiixun gariibun uu kolkol israaciyo falmacnaa macnuhu waxa weeye jawaabtaa hore halkan ma imanayso oo laba isnaad maba jirto ee macnuhu wuxuu noqon xasanun xadiidkani xasan weeye cinda qowmin qowm agtood saxiixun saxiixna weeye cinda qowmin aakhariina qowm kale agtooda oo ujeedadu ruwaadan ayaa ah ruwaad la ysku khilaafsan yahay aimada qaarkood way tawsiiqinayaan oo waxay ka dhigayaan rijaashii saxiixa kuwana may heerkaa ma gaadhsiinayaan oo dee taxsiin mooyaane ama inay sada saduuqnimo iyo waxyaala u sugaan mooye may gaadhsiin habkii iyo martabadii siqada may gaadhsiin marka meeshii maxaa jira culimada aragtidoodii inay ku kala duwan tahay ruwaadan dee ruwaaduna maaha ruwaada sanadka o dhan kale waana qaacido mudarida iyada halkanoo marka meelahan la joogo ruux keliya ayaa xukumka xukumkii ulaaha isnaadkii oo dhan la wada siiya ama cadadka yar unbaaba xukumka iyo yeesho haddii nin keliyaoo martabadan le uu ku sugan yahay sanadkii intii kalena raggii a'imada ahaa ay yihiin dee ninkan keliya ayuunbaa sanadkii xukumkiisii la siinaya raggan kale lama raajax yeelayo oo matalan sanad ka soo qaad shan lix nin ka kooban shantii kale ay wada siqaad bal ay dee a'imo iyo xufaad yihiin laakiin nin sanadkii ka midi uu yahay martabadii dee xasanuun martabadiisu aanay dhaaf ahayn uu saduuq ba yahay xadiidkii lama odhanayo shantaa imaan baan eegaynaayo waan saxiixinaynaa ma isnaadkiia ninkan keliya ayuunbaa xukumkii yeelanaya oo waxa weeyaan alaqalu yaqdi cala alakhar iyadoo waliba halkan aanay isbedbedel lahayn markaynu cilmigan joogno oo xadiidka xasan unbaaba la odhanaya hadduu ninkaasi daciif noqdo iyadoo intaa kale tahay xadiidka waa daciif wuu noqonaya bal markaa maaha marka la leeyahy sanadkii oo dhanna in sanad kastaa wada noqdo ee waxa ay tahay un de waa wixii xadiidka xukunkiisa taasiir ku yeelan lahaa oo shaksi keliyayba intaa laga hela ama wax ka badan marka maxay noqonaysaa aragtidii culimadiiyo ijtihaadkoodii baa iskhilaafay halkan kuwa agtoo ninkii waxay u arkeen siqe inuu yahay kuwana inaanu heerkaa gaadhsiisnayn marka ninkii xadiidka soo warinayay ayaa isagii mey mooy midi u raajax noqon ama wuxuu doonay khilaafkiiba inuu inoo soo naqliyo ijtihaadaadkii kala dunaa markaasaa wuxuu ka cabiray xasanun saxiixun macnaha waa xasan biictibaari isnaadihi cinda qowmin صaxiixun biictibaari isnaadi maaha isnaad kale ee waa isnaadkanun marka la eego qoom agtood oo tanna xaqeedu wuxuu ahaa cibaarada in awdii taradudka keenaysay laysra markaa loo dhexaysiiyo oo la yidhaaho xasanun aw صaxiixun xasan weeye ama صaxiix weeye dee awdii unbaa meeshii ka baxdoo la gooyo taas marka waxaa kaloo dee halkaa inoogaba soo baxaysa in xadiidka bal markaa labada isnaad le midna xasan ku ahaa midna saxiix ku ahaa haddii tacaarud intuu yimaado aan tarjiixna u baahno xadiid dariiq keliya oo wada saxiixaun leh ay isu yimaadaan ay iska hor yimaadaan kaa laba dariiq buu yeeshay oo isagaaba rujxaanta yeelanaya kaa labada sanad le midna xasana midna saxiix ama iyada ka dambe ee dee iskhilaafku uu ku sugan yahay xadiidkii sixadiisa la jasmiyey aan iskhilaaf kuba sugnayn isaga ka raajaxsanaanaya kan dee ijtihaadka aimadu ay ku kala duwan yihiine waa saxiixna barhkood leeyihiin barhna waa xasan leeyihin bal jawaabtaasaa u sheekhu uu leeyahay waa jawaabta ugu dhow ee labadii xaalaba isu keenkeenaysay jawaabun aan ictiraadi maka halkan kuba iman ahayn waxaana ay tahayna waa jawaabta ugu mudan buu leeyahay jawaabihii aan ku kaaftoomi karno marka wuxuu yihi fakaana alqaa'ila tan dambe kii hadalkan ku qowlay waaba isagoo yushuuru ishaaraya ila alkhilaafi khilaafkii bayna alculamaai culimada dhexdooda ahaaday fi lxukmi xukmka calaa hada alxadiidi xadiidkan xukumkii la xukumayay khilaafkii aimada iskuba khilaafeen ee barhkoodna xasan yidhaaheen badna saxiix ayaabaad moodaa inuu tilmaamayo ishaarayo aw amase lam yatarajix ladayhi lxukmu biaxadihima amase arrin kale ma waaba isaga naftiisii ayaa ninku taradudayo nin xadiidkii ka sanadkiisii ku sugan ayaa tara ku taradudaya oo u leh meeshii wuxuu arkaa dee martabadii hoose horta waa ku sugan yahay martabadaa talow miyuu ka kacsan yahay oo dee meeshii waa dhaafay mise ma dhaafsano isagii baan weli halkan waxraal raajax noqonoo nin buu arkaa meeshii inuu dee martabadii sare bal inuu gaadhay tan waa arkaa inuu dee hagaag u gaadhsan yahay tii kalena inuu gaadhayba oo shaki ama dee taradud meeshii yimi weli adkiisi baana waxba la raajax noqon markaasuu cibaaradan kaba cabiraya bal adigu labada jawaabood oo adigu waa jawaab keliya laakiin laba weji yeelanaysa taasna ay ku xidhan tahay xadiidkan kolba la hayo ee lagu sifeeyey sanadkiisa inuu sanad keliya leeyahy inuu laba sanad iyo wax ka badan leeyahay ayay noqon oo jawaabtaas baana imaka inoogu soo gaabiyey tan jawaabihii kale ayuu kaa gaabsaday taqsimu lbagawiya axaadiisa almasaadiixi imaamkii bagawi qaybintiisii uu qaybiyey kitaabkiisa masaabiixu sunnaa axaadiistiisa uu qaybiye sidii uu qaybiyey bal oo hab istilaaxiisu ay tahay ninka kitaabkaa daalacanaya inuu ogaado ee waana kitaab weyn oo masaabiixu sunna la yidhaah kitaabkan mishkaat almasaabiix la yidhaah isagoo aada u shuhroobay sharaax kala duwanna loo mukadamalaha qayba lagaba madbaceeyey horta dee sharaxa mulacali qaariya waa madbacaysan yihin kulli shuraax kalena ayna madbacaysan yihin baan filaya oo shuraax dhismay way madbacaysan yihin baha kuwo kalena oo dee ka caliyulqaariya kuwo kalena way madbacaysan yihin be kitaabkaasi wuxuu ikhtisaar ama tahdiib iyo ziyaadaba u ahaa kitaabka masaabiixu sunno sidaasaabuu ugu magacaabay khatiibu tibrizi kitaabkiisa mishkaat masaabiixa waa kitaabkii misbaax masaabiix mishkaatkiisii waa tahdiib buu u yahay kitaabkaas ama masaabiix waa kitaabka asalka imaamkan shahiirka ayaana lehe bagawi markaa bal wax jira ayuu sheekhu inoo sheegaya marka wuxuu uhi daraja waa socday alimaamu imaamkii albagawiyu bagawi imaamka xusein ibnu mascuud baa la yidhaha alfaraa saqawina waa meel adigu loo nisbeeyo mala buksuur baaba la odhanaya kolley nisbada qiyaaskeedii kumay iman oo dee waa dhookii kolley ma in khuraasaan la odhanayay waana nin imaama xadiidka ayuu imaam ku yahay tafsiirkana imaam buu ku yahay fiqigana imaam buu kuba yahay waa nin aada iyo aada u qiimo badnaa marka la eego dadkii dee adigu culimadii waqtigiisii raggii jaanib kastaba ugu mudnaa ahaa kutubtiisa waa abwaabtan ama dee ma culumta kuleeyina waa kutub aada u wada fiican aadna loogu intifaaco tafsiirkiisna waa tafsiirkan madbacaysan ee saqawi xadiidkana dee kutubta uu ku leeyana kitaabkan baa kamid ah laakiin waxaa kasii mashhuursan oo dhici kartana inuu aada uga sii nafci badan ama aada u nafci badan kitaabkiisan aada u qayimkee sharxu sunna la yidhaaho taas ba bal markaa isaguna markaa aada u madbacaysan kole dee dabacad kala duwan haba ahaado dabcada shacayb arna-uud iyo ay taxqiijiyeen nata ugu mudan ee lix iyo tobanka juz maca farisa ku madbacaysan haba ahaatee mid kale sideedna way jirteen laakiin taasi aada usii fiican bal markaa dee xaggayn fiqigana kolley malaa qaybo kamida oo dahaaro oo kale iyo intaas salaad iyo doctoora iyadoo jaamica alislaamiya laga qaatay oo laga bal markaa waxlabaa laga qabtay kitaabkiisa atahdiib oo madhabka shaafici ee kutubtiisa waaweyn ee u mudan kaba mid ah kitaabkaasna waa leeyahay xagga fiqi ahaan oo macnaa waa nin umuuraha wada kulansaday haddaba wuxuu ku socday fi kitaabihi almasaabiix kitaabkiisa masaabiix la yidhaah cala istilaaxin istilaax khaasin lahu u gaara oy tahay ruuxu inuu ogaado ujeedada dee saxiix iyo xasan baan darasnay imakoon ogaanay waxa lagu xambaarayo ama waxa xasan yahay iyo waxa saxiix yahay kutubtiina waa tanaan barhkood soo aragnay umuurahoodii haddaba istilaax dee u gaara hayo balkaa ruuxii aan istilaaxiisa ogeyne dhici kartaynu xasankan ama saxiixan uu soo bartay ee uu soo dersay uun inuu ku xambaaro markuu kitaabkiisi ku arko halkaa dhibaata ama waxay ugaba yimaadaan khalal ayaa suurtagala haddaba istilaax u gaaruu ku socdo waa maxay wahuwa istilaaxaasi waxa weeye annahu yarmusu waa ishaaraya ila alaxaadiisi axaadiisi alatii axaadiisaasoo fi saxiixayni bukhaari iyo muslim ku sugan aw axadima midkood biqowlihi qowlkiisa saxiixun u odhan wa ila alaxaadiisi axaadiisi alatii axaadiisaasoo fi sunani alarbacati sunanta afartaa kuba sugan biqowlihi xasanun uu odhanayo oo waxa weeyaan kitaabkiisan muxuu kuba socday xadiis waa istilaax uu leeyahay ay tahay in loo ogaado dee dhib mala ruux marka hadduu ogaado waa iska jiraya maxduurka weyne ku sugan waxa weye ninkaan istilaaxiisa ogeyn bal saxiixu dhib ma lahaye markuu xasan la yidhaah ayaa wuxuu qaadanayaa xadiidkan xasankee dee xujadeeni imu kaba soo baxnay istilaaxiisna taama waa intan halka ishkariyadu kaba imanaysaa saxiixu imanka dhib ma laha marka maxay arrintu tahay xadiidkii dee axaadiistii bukhaari iyo muslim iyo kuwii asxaabu sunan buu kitaabkiisa kusoo naqlinaya kusoo warinaya isagoo abwaabteedii kusoo warinaya ay isagu samaystay waana kitaab mubawoobe haddaba xadiiska hadduu bukhaari iyo muslim yaalku ama bukhaari baa wariyey ama muslim baa wariyey ama labaduba way wariyeen ka odhan lahaa ayaa wuxuu iska dhiganayaa un saxiix marka waxay saxiixaasi ka dhigan tahay ma haddee sida kutubtan dambe imika aan ku aragno xadiiskani ciddu doonta haba warisa xadiiska martabadii saxiixe halku ka odhan lahaa bukhaari baa wariya ama muslim ama muttafaqun caleyhi ka odhan lahaa ayuu saxiix dhiganaya dee taasna wixii iyaga kuba sugan waxoogaa yar mooyaane waaba wada saxiixo ishkaaliyo weynoo halkaa ruuxa uga imanaysaa ma jirto laakiin maxaa jirta kutubtan asxaabu sunan ee afarta ayaa halku ka odhan lahaa ama rawaahu abu daauuda ama uu barhkood israacin lahaa ama tirmidi baa wariya ama nasaa-i ama ibnu maaja ama uu iswada raacin lahaa ee uu ka odhan lahaa san dee kutubtaba markay axaadiis kasoo naqlinayaan ay ugu tiiriyaan u samayn lahaa ayaa wuxuu ku gaabsanayaa xasan xasan ayuu ku gaabsanaya waxaa ishkaaliyadna waa halkanoo kutubtii sunanta ahayd xasan way leedahay saxiix bay leedahay daciif bay leedahay kale axaadiis munkaroo aada u daciifay leedahay barhkood axaadiis mawduuc l markaa lagu sifeeye ama dee taas bayaaba kuba jira marka xasan la yidhaah ruuxi dee wuxuu qaadanayaa xasan inuu yahay iyadooy dhici karta xadiidkaasi inuu saxiix yahay oo axaadiisoodii badnayd ee saxiix ahayd yahay inuu daciif yahay inuu aada usii daciifa yahay taas ay suurtagal tahay ama kuwii laguba xukmiyey mawduuc inuu yahay taas weeye halka ishkaaliyadoo dee ujeedadu ninkii cilmigan intuu markaa ujeedadu saxiix iyo xasankii uu siyaa bal maalan wixii lagu tacriifiyey guud uu kitaabkii ku tadbiiqiyo ayaa khalalkaa weyn baa imanaya tan baa markaa culimada ay ku baraarujiyaan meelaha noo marka wuxuu ihi wahuwa kaasna istilaaxun istilaax weeye laa yastaqiimu aan toosnaanayn maca alisilaax alcaami istilaaxan guud ee lada muxadisiina muxadisiinta agtooda hay-adaynu imaka soo ogaanay taas kuma toosna lianna fi sunani alarbacati sunantii afartayd waxaa ku sugan alsaxiixa walxasana wadaciifa walmunkar intaba way leedahay marka xasan wixii la wada idhaah mid saxiixa xasan la odhan mid munkarana xasan baa la odhan lidaalika sidaa daraaddeed ayay nabaha baraarujiyeen ibnu salaaxi ibnu salaax iyo wanawiya calaa dalik ay ku baraarujiyeen oo ujeedadu waa istilaaxan dee ku socon istilaaxii weynaa ee la yaqaaniyo dadka ka dhexeeye in loo ogaado beeqaw ninkii kitaabkiisa daalacanaya taa uu ogaado fa yanbagii waxaa habboon cala alqaari'i kii isagoo aqriyaya fii kitaabi almasaabiixi daalacanaya ama aqrisanayayba an yakuuna inuu ahaado calaa cilmin wa ogaansho korkood uu ku sugnaado bacnaa ka ogaado min istilaaxi albaqawiyi alkhaas istilaaxa baqawiya gaarkaa inuu aqoon u yeesho cilmi u lahaado xus usnaado taas ayaa u habboon fi hada alkitaab cinda qowli can ilaxaadiidi saxiixna xasanada ma aha kitaabkiisa sharxusna taas ma waa kitaabkiisaas masaabiixun buu istilaaxiisu kaa yahay ama kan kale daciif iyo xasan iyo saxiix iyobuu kaba cabiraa can ilxadiidi saxiixna xasan alkutub alatii min madinaati alxasan waa kutubta alatii kutubtaasoo min madinaati alxasani xasanka meelaha laga helayo ee aada looga helayo iyadu ah taas kutubtii waayo waxaan soo aragnay saxiixii halkii aan saxiixa ka qaadanayno bukhaariyo muslim dee meel baa ayuu inoo dhigay haddana bal kutubtii mustakhrajaadkooda ahayd in badan waa laga qaadanaya wixii tatiimaad ay kusoo wariyaan kutubtan mustadrakaadka ama dee saa ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo xaakim walow aan kalaamkooda soo maray aima hadday caddeeyaan oo yidhaaheen xadiidkani waa saxiix waa bukhaari iyo muslim waxaa dhaafsan axaadiista saxiixa halkan ka qaadanayno imika xasankii halkeebaa u badan ee laga helayaa xasan marka wuxuu yihi lafdiga madinada xagga hoose idinku fasira eegta madinatu shay waa meesha la filayo in laga helo taasba madino lagu magacaaba se waxaanu ka cabiray waa macdinu waa mawducu madinatu waa meesha u asal ah ama mawduciisa ah taas bay tahay oo yabtaqi qatla madana rasuulku markuu lahaa ninkaas faraskiisa uun dee dusha kaba saarane diida iyo dil iyo shahaado madana waa meelihii la islahaa waa laga helaya had iyo goor dee meeshii waxa weeyaan la filayay inuu qatli kaba dhacayo oo dagaaladii lam yufrid may gooni yeelin alculamaau culimadu kutuban kutub khaasatan gaara bilxadiid اlxasani